munaasabadani xarga looga jirayay dugsiga hoose dhexe ee deegaanka beledul amiin ayaa ka qabsoontay deegaanka beledul amiin oo qiyaastii afartan iyo shan kilomitir bariga kaga beegan magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug xarigjarka xafladani ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro maamulka gobolka mudug kan degmada gaalkacyo culimo ururada haweenka odayaasha dhaqanka dhalinyaro maamulka deegaanka iyo qeybaha kala duwana bulshada ah beledul amiin dugsigan iyo xarumo kaleeto oo danta guuda ayaa waxaa si iskutashi ah ku dhistay shacabka iyo maamulka deegaanka ugu horeyna waxaa ka warbixiyey marxaladihii uu soo maray dhismaha iskuulkana gudoomiyaha deegaanka beledul amiin siciid ciise cigaala maanta waxaan joognaa deegaanka beledul amiin iskuulkii oo xariga laga jarhayo oo beledul amiin primary secondary school baan maanta xariga laga jarhayaa mudanayaal ku soo dhowaada deegaanka beledul amiin oo dhowaan la aas-aasay muddo shan sano lix sano toddoba sano hadda ka hor waxay ka mid ahayd dhulka ka mid ahayd laakiinse waxaa lagu guulaystay in horumarkan aad u jeedaan bulshada ay isku tashato wax weyna ay ka qabato maanta waxaan joognaa iskuulka beledul aamin oo bulshada reer beledul aamin ay si isku tashi ay wax uga qabteen cid hadda ka kaalmaysana aysan jirin ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda waxbarashada galmudug maxamed xaashi dhoore ayaa bulshada deegaanka ku ammaanay sida ay uga go-an tahay waxbarashada isagoona sheegay inuu garab istaagi doono si waxbarashada deegaankana horumar looga sameeyo wacyigoodu u sarreeyo maadaama magaaladan oo magaalo goordhow la abaabulay ay tahay inay ku hormaraan goobihii danta guud oo bulshadu ay dhisto runtii waxay muujinaysaa sida wacyigiinna u sarreeyo sida aad u danaynaysaan inaad dadkiinna iyo dadkiinnaba inaad maskaxdooda iyo maankooda aad dhistaan in carruurtiinnu ay dadka iyo dalkaba anfacaan inay idinka go'an tahay ayaad muujiseen waan u mahad celinayaa saaxiibada aan runtii aan garanayo oo cabdirasaaq sheekh xaadir saaxiibkay uu ka mid yahay oo ka shaqeeyey runtii door muhiima ku lahaay in iskuulkani uu dhismo waxaan rabaa waadna dhiirigeliseen sida aad noo dhiirigeliseen ood iskuulkan u dhisteen ood halkan u soo gaarsiiseen annaguna waan ku dhiiranaynaa waxaana ka shaqaynaynaa insha allah inta ka dhiman in ay dowladdu ay gacanta ku qabato oo dadkaasu aysan niyad jabin haddii lahayla deegaanka beledalamiin ayaan lahayn iskuulla kuwaasi oo horey dhibaato ugu qabeeyey in ay helaan goobo ay wax ku barataan